Saacadihii la soo dhaafay waxaa degmada Warsheekh ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka dhacay dil loo geystay macalin dugsi Qur'aan oo ka dhacay afaafka hore ee degmadaas. Macalinka dilkiisa ayaa waxaa ka dambeeyay maleeshiyaad hubeysan waxaana lagu magacaabi jiray Axmed Maxamuud Sheekh. Dilka loo geystay macalinka ayaa waxaa lala xiriirinayaa aano qabiil, sida ay sheegeen goobjoogayaal ay soo xigatay warbaahinta. Dilkan ayaa ku soo aadayah iyadoo dhowaan maleeshiyo beeleed dagaal khasaare dhaliyay ku dhex maray deegaanka Wajaale ee hoostaga degmada Warsheekh. Waxaa muddooyinkii dambe aad u soo badanayay dilalka ku salaysan aanooyinka qabiil oo ka dhacaya meelaha ay ka arrimiyaan dowladda federaalka iyo maamulada ku daaban shisheeyaha, iyagoona ay hubka isugu dhiibaan beelaha walaalaha ah ee khilaafka ku yimid. Waxaana hurinta colaadda beelaha kaalin lixaad leh ka qaadanaya shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka. halka wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab laguna maamulo shareecada islaamka ay marar badan ka dhaceen kulamo lagu heshiisiinayo beelaha walaalaha ah ee ku yimaaday ismaandhaafka